adigu abaaro afartii ayaa waxaa ka dhacday meesha iyadaa eriyada iyadaa duqaymo duqaymaduna ma ahan kuwo marmar dhace waa adigu saddex habeen markii la joogo ama laba habeen markii la joogaba diyaaraduhu way ku duqeeyaan meesha iyadaa iyagoo ilaalinaya nimankaas dhaqdhaqaaqooda marka u horeysana fiidadki ama abaaro labiyo tobanka ay soo dirayaan diyaarado sahana waana xilliga ay guuraan oo jaaniska ay leeyihiin maadaama maalinimo siiyadooda iyo aynan hawada geli karin baabuurtooda marka adigu arrintaas iyadaa awelna horey u socotay dee duqaymihii awelba loo geysanayayna ka mid tah waxay dhaceen abaaro saddex saac iyo barhameynimo ilaa afarta intii udhaxaysay aduu daqiiqado yay duqaymaha iyagaa dhaceen waxayna ka waxayna ka dhaceen aaga eerwaaq bay ka dhaceen xilli kastana sida iyadaa ayaa nimankaan nimankaan ummadda dhibaateeyo yaa loo beegsanayaa horta waxa horta khasaaraha hadda hadda de waa xilli hore oo subaxnimo ah meeshuna waxaa caadadu ay ahaan jirtay hadday magaalooyinka xoogaa ka yara baxsan yihiin in dadka intelligencebaa aagga jooga oo dadka shacabka loo adeegsadaa iyo adigu ciidan sahanay ayaa loo diraa horta khasaarahooda hadda dib baan kasoo sheegaynaa waxa meesha ka dhacay balse hadda diyaaradaha duqeynta geystay waa diyaaradaha kolley ii sheegeen uma dalka soomaaliya oo ciidamada soomaaliya oo lajaarka ay fulin jireen weeye laakiin hadda anigu waxaan ku tuumayaa diyaaradaha kenya inay yihiin duqeyntaas aad bay u fiicanta xaaladdu aad bay u deganta wax shido oo kale oo dhibaato ah ma jiraan baryahana dee hadda dalkaana in la fuliyo waaba aad bay muhiim u tahay oo baryahana dhaqdhaqaaq bay aagaas ka wadeen iyagoo ii sheegeen habeenkii guurayay oo baabuur habeenkii soo bixiyo oo kusoo dhawaado baraha ciidamada ay degan yihiin ay aada ugu soo dhawaadaan marka aad bay hadda xaaladda u fiicanta wax shidaa ma leh arrintaa iyada horta walaalle nimankaan hadda hadda hadda socodkooda iyo wax dhinkooda hadda wuu yaraaday aad bayna maaragtay xaaladooda hadda iyay u weeqantay qof baryahaana waxaa ka taagnaa meesha ama ayaga dhexdooda xoogaa dhibaato ah oo arrintaasna ay kaliftay dhaqaalihii oo ka jarmay xilligii ii sheegeen kib ay kibibsanaayeen oo nimankan ay ummadana dhibi jireenna hadda waa lasoo dhaafay wax yar oo israacinay rabaan waxay shacabku sheegayaan ay dhibaateeyaan oo dadka reemiyiga waxay sheegayaan qof kasta oo ayaga ka mid ahay inuu mariil yahay oy gaajo laynaysa nimanku marka adigu wax yar oo israacsiina ay rabaan hadda waktigood inuu gabaabsiiyaan filaya nimankan markaan horta hal qofka intuu ka nool yahay oo hal qofka intuu ka nool yahay oo ifka ka saaran yahay waxay la mid tahay shilinta xoolaha cunaysa oo dhiigooda jiqaysa ay shacabka ku yihiin oo dhiigooda yeyba ku nool yihiin oo dhago qofka iyo iyo dharka uu qaba dhexdooday ku jiraan hal qofka intuu ka nool yahay waxa sahayda u ah hadday biyo tahay iyo hadday baad tahay iyo hadday qado tahay iyo hadday qurac tahay iyo hadday casho tahay waa dadka shacabka oo reemiyiga ah oo xoolahooduna ay abaarta wixii ka soo haranaya iyaduba qaataan wey weli dhibaatadii ii sheegay dadka reemiyiga way ku hayaan nimanku horta shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo meel kasta uu joogo dal iyo dibaddu waxaa noogu baaqayaa in ilaahay dhibaatada dalkooda ku hadsatay in alla ka qaado meel kasta oy joogaanna hadda wax dhagahooda ku dhaco waxay u jecel yihiin meeshaasi nimankaas cadowgaha lagu duqeeyey bay ugu jecel yihiin haddana kolley ilaahay waxaan oga rajaynaynaa sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka nimankaas shudadooda weliba labadan bilood oo u horeysaan hadda rajaynaya inuu alla laga dulqaado oo bisha labaad inuu inuu waxyeeladooda ilaahayba la dhaafiyaan aad u rajaynayaa haddee dadka shacabka waxaan u rajaynayaa oo kaasatan reegayo dhibaatadu way soo daashatay in ay si gacan buuxda ay ciidamada ay gacan u siiyaan oo nimankaas meeshay ku dhuuntaan iyo meesha ay ay alaabaha gashanayaan intaa iyadaaba ay ku soo wargeliyaan ciidamada